dhallinyarada soomaaliyeed iyo weliba marwalba muhiim ayna dowladnimada dalka horumarinta siyaasadda arrimaha bulshada ku qeybqaado ku nabada weliba intaasi iyo kaleyna dowlar muhiim ah mustafa sheekh cabdulaahi cadaf agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo reedan heliisyowka koonfur galbeed soomaaliya weliba usan dhallinyarada ballan qaaday inay wasaaradda arrimaha gudaha kula shaqeey doonto sidii markaasi lanku dhisi lahaye dhiniga horumarinta siyaasadda arrimaha bulshada ku qeybqaado ku nabada taasiyo dowladnimada dalka warweyn ee ka tara korto sidii loo xoojii lahaye inay dhallinyarada kaalin fayliya ku qaadaan riidan dhisowka dalka islamarkaana iyo nagdan xaana markaasi tuwo wanaagsan iyo markaasi dalka iyo ka jihiyaan siyaasada markada fiirida warib waa qeybo oo nolola shawdow kulli iyo taabadaas marka dhallinyarada iyo haweenka yooniska jaran wayba muhiim ee intiyo yoona kaalayo kala haadan marka wacyigelinta tan mise tababarku kan oo waynay ka saabsanaado doonee siyo qeybanka nagda lahaayeen haweenka iyo dhallinyarada ee wacyigelintaas oo dhinin oo siyaasadda hejiyoonka nagda lahaay si laga hela maamul wanaag wada shaqeyn iyo meelaraais horumar dhiniga oo arrimaha bulshada hejiya runtii haddii oo tababarada noocyadu amar ee la baday qofku wacayi koraanka eh markada wacayiga kor adankaha ha dhowti waybuwaaye xuquuqaad ada dowladu koolumaganta jirta xuquuqaadkaasa raadsada korta laakiin xuquuqaadka adaleeto hob adan ogaana oo ka muwaadin ahaan adaleetadan ogaana walibuwaaye ha dhowti walibuwaahe si adan weydiisaas makasaas waliba jiranaha political rights jira xuquuqaad oo siyaasad oo adaleeta jirta si ada meris ha dhowti xisbo hadii aad fadadan qeyb nagda lahayti kambeehooda fad si adan sameeyi lahayti walaas kulli wayba waahe noocyadan oo tababarada oo la sameeyo wasaarad sameeyas yaa la kubarade ujeedadan kuwiin waliba waahe number one attitude-ka qaabka ku hor adan fikiraasi qaabka duub intaedan ka fikirta qaabka aada ku hor walaadan aragaasi si ku duub inteeda walad aragda oo ada horumarka iyo merris ee horumarka bulshada iyo wadanka ka saabsan aada hadhowti contributionka ka samaysan lahay waxyaabaha badan ah oo tababarada la gubiyo haddii iskoola iyo jaamacad badanaa aan ka aragna la kuyaa laakiin qeybta shaqada iyo qeybta oo merris tababarada noocyadan oo kale iyo dowladda tababarada ee sameeyas aada ka aragda marka ka faa'iidaysid wasaaradda arrimaha gudahana mar walba wayba diyaar leetaa intii saraan qaada fahanka dhalinyarada oo ka eedan dhiniga oo horumarka siyaasadda iyo maamulka intaasay dhan wayba waaye wasaaradda arrimaha gudaha wayba diyaar leetaa intaasayti intee qayb kahaata mar walbana iyo dhalinyarada dhiirigeliya diyaar leeta runtii